بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسيغاني كوبيو كنتوناد ee kitaabkii الرحيق المختوم درسيغان wuxuu ku saabsan yahay meesha loo yaqaano ee taariikhda islaamka gashay daarul arqam daarul arqam maxay tahay kaanat waxay ahayd haadihi tantada addaaru ee gurigii fii asli safaa buurta safa la yidhaahdo ama haarta safa la yidhaahdo hoosteeda ayay ku tiilay baciidatan mid ka fog bay ahayd can acyuni duqaati nimankii xag jirka ahaa ee maka kufaartii maka ee xag jirka ah indhahoodana way ka fogeyd iyo wa majaalisihim meesha ay fadhiistaan fakhtaarahaa waxaa doortay gurigaas ama daartaas rasuulullaahi rasuulka ilaahay ayaa wuxuu u doortay liyajtamica inuu kula kulmo fiiha daartaa dhexdeeda ama gudaheeda bilmuslimiina muslimiinta inuu kula kulmo siran si qarsoodi ah oo fa yatluu calayhim uu u meeriyo uu ku dul aqriyo aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa ee qur-aanka ee soo dega inuu qur-aanka ku dul aqriyo ay qur-aanka bartaan uu usii micneeyo iyo wayusakiihim inuu koriyo barbaariyo taskiyadu lababa way noqotaa inuu tahiro oo atathiir wey taskiyatu nafsi marka la yidhaahdo nafta oo laga daahiriyo waxala wixii xumaan ah ou shirkigu ugu horeeyo iyo waxyaabaha badan ee kale ee loo yaqaano amraadul quluub cudurada ku dhaca quluubta taasoo marka dambe qofka dhexalsiinaysa inuu nadiif noqdo oo haba yaraatee wax wasakh ah oo qalbigiisa gaadhaya aysan jirin oo macaasida iyo waxaa ka dhashay maxaa jira qalbiga haddii macaasidu ay ka badato wuxuu noqonayaa qalbi wasakhaysan oo isaga alla uu leeyahay kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun haddii qofku uu dembiile iska noqdo oo uusan waxba u aaban yeelin oo dembiyadu ay ka bataan qalbigiisu wuu madoobaanayaa ilaa raamaha geela oo kale uu noqda ama timaha waxa raamaysta geela sayntiisa siduu ugu kaadinayo ugu kaadinayo habeed baa la yidhahdaa habeeddu intay adkaadsa marka dambe yay dhagax bay noqonaysaa dhagaxaas wax iftiin hoo soo dhexgelaya male qalbigu sidaasuu noqonaya laakiin markii macaasida iyo dembiga uu isku ilaaliyo nadiif ayuu noqonaya taas waa mar taskiyada oo waa atatahur macnaha kale ay leedahay waxa weeye annamaa korid inuu koro qalbigu iyo naftu inay korto oo ay kor soo aado oo waxyaalaha loo yaqaano jawaadibul ardi waxa dhulka ee soo jiidanaya inay kor ka aado maxaa jira qofka bani aadamkiihi wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qaybi waxay ka timid dhulkay ka timid oo waa jasadka qaybina waa ruuxda oo xagga rabbi iyo cirkay ka timid marka qofku markuu ilaahay usii dhowaadaba wuu fududaanayaa waxaa ka yaraanaya culayskii iyo jiidishadii ay dhulku jiidanaysay jawaadibul ardi yuu ka korayaa markaasuu kor aadayaa taana taskiya waa layidhaha marka waaba isagii yacni si inay saa tahay waxaa u daliila maalin maalmaha ka mid a yaa abubakar iyo nin kale oo asxaabta ayaa iska horyimid marka war iska warran baa layidhi see tahay xaalkuisuu yahay warnihiyo wuxuu yidhi nin hagaagsan ma ihi maxaa jira markii aan rasuulka la joogo oo uu qur-aanka nagu aqriyo oo u na wacdiyo waxaad moodaa buu yidhi inaan nin fududaaday oo aada mooddo inaan jannada iyo naartiiba aan arkayo oo xadro kale meel kalean joogaa laakiin markaan reerkii ku noqdo oo adduunyadii aan dhex galo wixii oo dhan waan iloobaya ama in badan oo ka mid waan iloobaya abubakar baa wuxuu ku yidhi waniyahow arrintaas keli k adiga kuguma ekee waa la wada yahay annaba saasaan nahay bal nakee nabiga u tagan arrintiiba u sheegeen nabigu wuxuu yidhi haddii markaad ila joogtaan sidaad tihiin aada mar walba ahaan lahaydeen markaad aniga xadradayda aada joogtaan haddii sidaas aada mar walba ahaan lahaydeen la safaxadkumul malaa'ika malaa'igtaa idin salaami lahayd yacni caalamka kale ayaad ku darman lahaydeen marka taskiyadu waa sidaas wayusakiihim uu rasuulku taskiyeynayo wayucallimhum uu barayo alkitaaba qur-aanka uu barayo iyo walxikmata sunnada uu barayo iyo waliuad waliyu-addiya inay gutaan almuslimuuna muslimiintu cibaadat cibaadaatihim cibaadadooda oo salaadii iyo ay ka mid tahay inay gutaan iyo wa acmaalihim howlahooda kale ay ku kala warqaataan iyo waliyatalaqow in ay qaataan maa anzala allaahu wixii alla uu soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa wixii uu ku soo dejiyey oo qur-aan iyo xikmada inay waxaas qaataan wahum iyaga oo fii amnin amni ku sugan wa salaamin iyo nabad iyo weli yadkhula inuu galo man yadkhulu fi lislaami islaamka qofkii soo galaya walaa yuclama walaa yaclama aysan ogaanin bihi isaga iyo islaamnimadkiisa adduqaatu nimankii kufaarta ay xag jirka ahaa oo min asxaabi satwati asatwada waxaa la yidhaahdaa alqahru weye asxaabu satwati ay alqahri nimankii wax qasbayay nimankii xoogga adeegsanayay ruuxaan caqliba adeegsanaynin ay gacantu kasoo horeyso uun xoog weliba gardarro ku salaysan qahrigu kaa weeye waa xoog gardarro ku salaysan iyo waniqmati iyo maaragtay niqmadana waxaa la yidhaahdaa alintiqaamu weeye aargudasho weliba aargudasho gaar a tani niqmada aargudashada waxaa lagu yaqaanaa qof xumaanka kugu sameeyey ood xumaantii kugu sameeyey oo kale ku samayso taase aargudashada loo yaqaana laakiin niqmadu waxa weeye qof wanaag sameeyey qof wax wanaagsan la yimid ood ugu abaalguddo dhib iyo ciqaab aada ugu abaalguddo kaasa niqmaduna taas weye waa ciqaab foolxun oo hadee wax alla wuxuu yahay aan la garanayn maxaa jira nabiga iyo asxaabtu nin ay wax u dhimeen ma jiro ilaahay bay rumeeyeen kitaabkiisay rumeeyeen diintii islaamkay qaateen in ciday wax u dhibeen ma jirto markaasaa la ciqaabay niqmataasaa la yidhaahdaa waxa weeyaan aargudasho oo laga aarguto ruux wax wanaagsan la yimid ama ruux wax wanaagsan la yimid oo la ciqaabo kaasaa niqmo la yidhaah wa mimaa wixaa kami wa mimaa wixii waxaa ka mid ah lam yashuka uusan shakinin fiihi shaygaba rasuulullaahi wa mimaa waxaa tidhaha wa mimaa wixii waxaa ka mid ah lam yakun uusan ahayn yushaku fiihi kii la shakiyo waxaan haba yaraatee laga shakin karayn waxaa ka mid ah anna rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam haddii rasuulka ilaahay low ijtamaca hadduu kulan la yeesho uu la fadhiisto bilmuslimiina muslimiinta haddii uu la fadhiisto oo uu la kulmo uu shir la galo calanan si caddaan ah oon la qarsanaynin taas maxaa dhici lahayd la xaawala almushrikuuna nimankii mushrikiintahay waxay isku dayi lahaayeen bikulli maa cindahum wixii agtooda ahaaday oo idil iyagoon waxba la hadhaynin oo min alqaswati naxariis darro ah waalkhildati qallafsanaan ah an yaxuuluu inay kala dhex galaan beynahu rasuulka iyo wa bayna maa yuriidu waxa uu doonaya inuu sameeyo oo min taskiyati nufuusihim muslimiinta nafafyaalkooda inuu taskiyeeyo ah taskiyada haddaan kasoo hadalay labadii macno ay lahayd waa in la daahiriyo ama in sare loo qaado sare in loo qaado xagga rabbi loo dhoweeyo maaragtay almalakuut alculwi in kor loo qaado naftu markay cibaadeedu badato kor ayay aadaa waa isaga nabigu uu leeyahay haddii sida markaad ila joogtaan sida aad tihiin haddaad mar walba ahaan lahaydeen la saafaxaadkumul malaa'ika malaa'igta is salaami lahaydeen iyagoo min tacliimihim baritaankooda uu barayo alkitaaba kitaabka qur-aanka uu barayo iyo walxikmata sunnada nabiga wa rubamaa waxbaa dhici kari lahayd afdaa inuu horseedo daalika arrintaas yacni iskudayga ay isku dayayaan inay nabiga isku hortaagaan inuu muslimiinta qur-aanka baro taskiyeyana daalika taasay ku dhacaysaa waxaa laga yaabi lahayd taasi inay horseedo ilaa musaadamati alfariiqayni labada qole inay isku dhacaan isku dhac inuu yimaado inay horseedi lahayd baa suurtagal ah bal iska dhaaf inuusan horseedine qad dhab ahaantii waqaca wuu dhacay iska hor imaadkaasi ficlan dhab ahaantii wuu dhacay faqad dakara wuxuu sheegay ama uu xusay ama uu wariyey ibnu isxaaq caalimka weyne ibnu isxaaq ee kitaabkan ibnu hishaamka qoray anna asxaaba rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay asxaabtiisu kaanuu waxay ahaayeen yajtamicuuna kuwa isugu yimaada fi shicaabi golaha golaha kore buuraha dhexdooda ah oo fa yusalluuna ku tukada fiiha golahaas siran si qarsoodi ah fa ra-aa waxaa arkay hum asxaabtii iyagoo meelaha ku tukanaya oo ku dhuumanaya oo salaadooda qarsanaya nafarun kooxoo min kufaari quraysh kufaartii ama mushrikiintii gaaladii quraysh fa sabbuu way caayeen fa sabbuu way caayeen hum yacni faacilku waxa weeyaan waa kufaaru quraysh sabbuu way caayeen kufaaru qurayshtii hum asxaabtii tukanaysay ayay caayeen wa qaataluuhum wayna u gacan qaadeen way la dirireen fa daraba wuxuu garaacay sacd ibnu abi waqaas rajulan nin oo kuwii ka mid a ayuu garaacay fa saala damuhu dhiiggiisii ayaa qubtay wa kaana wuxuu ahaa kaasi awala damin dhiigki kii ugu horreeyey oo huriiqa la daadiyey fil islaami islaamka maaragtay darti loo daadiyey intii la islaamuu islaam jiray islaamka darti dhiig loo daadiyey kaasaa ugu horreeyey oo sacd ibnu awaqaas uu daadiyey macluumun waxaa la ogyahay oo laga warqabaa ana almusaadamata iska hor imaadyada ama gacanka hadalku low tacadadat haddii ay tiro yeelato ay badato haday badato ay marar badan dhacdo oo wataalad ay daba dheeraato la afdat inay horseedayso ilaa tadmiiri lmuslimiina muslimiinta oo la baabi'iyo iyo wa ibaadatihim iyo tirtiridooda oo la tirtiraba adduunka laga tirtira maxaa jira in yar bay ahayn fa kaana waxaa ahaa min alxikmati xikmadda waxaa ka mid ahayd assiriyatu in la isqariyo in si qarsoodi ah ee laysu arko wal ikhtifaau iyo in la dhuunto fa kaana wuxuu ahaa caamatu saxaabati saxaabada badankeedu yukhfuuna kuwa qarsada islaamahum islaamkooda inay islaameen way qarsanayeen wa cibaadatahum cibaadadoodana way qarsanayeen wa ijtimaacahum kulanka iyagu dhexdooda ay kulmaan ay qabsanayaanna way qarsan jireen amaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay miyaa fa kaana wuxuu ahaa yajharu kii la jahra oo caddaysta oo aan qarsanin bidacwati dadka ugu yeedhida oo ugu yeedhaya dadka diinta islaamka iyo qur-aanka uu ku dul aqrinayo iyo wacdiga iyo waanada uu u yeelanayo mid aan maaragtay la gabanaynin ayuu ahaa mid aan la gabanayn ayuu ahaa waxaa kaluusan la gabanaynin walcibaadati inuu cibaadaysto uu salaada tukado bayna dahreenay almushrikiina mushrikiinta dhexdooda ya muslimiinta dhexdooda laa yasrifuhu isaga uusan u diidaynin ama uusan ka leexinaynin sarfiga waxaa la yidhaah wixii markaas lagaa leexiyo oo meeshii aad ku socotay lagaa celiyo laa yasrifuhu isaga uusan ka leexinayn ama uusan ka celinayn ama uusan u diidayn can daalika arrinta ayadaa shay-un waxba walaakin hase ahaatee markay noqoto inuu muslimiinta la kulmo si qarsoodi ah ayuu ula kulmi jiray walaakin hase ahaatee kaana rasuulku wuxuu ahaa yajtamicu kii la kulma maca almuslimiina muslimiinta siran si qarsoodi ah nadaran isagoo tixgelinaya lisaalixim iyaga danahooda iyo waa saalix alislaami iyo islaamka danihiisa marka taasina waxay ahayd marxalo soo martay islaamka soo martay bay ahayd mar allaale markii muslimiintu laga awood bato la tunjileecsado oo aynan muujisan karaynin islaamnimadkooda ama aynan muujisan karaynin cibaadadooda mar kastoo ay taasoo kala dhacdo waa la samayn karaa daarul arqam oo kale oo si qarsoodi ah in maaragtay cibaadadaada iyo kulanka ay muslimiintu kulmayaan labadaba si qarsoodiya in loo sameeyo yay daliil u tahay lansiirada waxay tahay waa wadada uu nabigu inoo jeexay sidii uu dacwada u fidiyey qaabkii uu dacwada ufidi u fuliyey weeyaan marka haddii ay kusoo ay muslimiinta soo marto marxalad sidii oo kale ah sidii uu rasuulku yeelay ayaa la yeelaa haddana qodobka kale ku xiga waxa weeye alhijratu aluulaa lilxabasha cararkii loo cararay ama baqihii loo baqday hijradan mar haddii col laga baqayo col col marka laga baqayo oo wadankaaga intaad ka tagto aada meel kale aadayso wixii hadda iswada dhexgaleen hijro unbaa la wada yidhi marka aada col ka baqayso ama aad diintaada la cararayso yaa waxaa la yidhahdaa hijro ayaa la yidhahda hijradaas marka waa qax kaanat waxay ahayd bidaayat lictidaa'aati xadgudubyadii iyo weeraradii iyo gardaradii muslimiinta la gardaraystay waxay ahayd fii awaasiti aw awaakhiri sanati araabica sanadii afraad oo min anubuwati nabinimada barhtamaheedii ama dabaadigeedii mid bay ahayd waxoogaa shaki baa ku jira ma dabaadigii bay ahayd markay sii dhammaanaysay mise bartamihii bay ahayd mid kastaba ha ahaatee saasay ahayd badda-ad way bilaabatay waxa bilaawday maxay yihiin waa xadgudubyadii muslimiinta lagu xadgudbayay aan ka soo hadalay daciifatan iyadoo awooda awood daran ama taag daran ayay bilaabatay uma haddana uma markaa kadib lam tazal iskama bedelin lam tazal kama zuulin ama iskama bedelin tashtaddu inay soo adkaato dhibaatadii iyo xadgudubyadii inay soo adkaadaan yowman fa yowman maalinba maalinta ka dambaysa inay soo adkaato ay soo qallafsanaato wa shahran fa shahran iyo bilba bisha ka dambaysa inay soo adkaato xataa intii tafaaqamad ay ka fasastay oy xadda ka baxday tafaaqumka waxaa la yidhaah shaygu markuu xadda ka baxo oo boog hadday tahay boogtu markay intay fasasta ay dilaacdo xumaantu markay gaadho meeshii ugu dambeysay ayaa tafaaqum baa la yidhaha iyo istifxaal iyo xataa tafaaqamad ilaa ay ka fasastay fii awaasiti sanati alkhaamisati sanadii shanaad ee nabinimada barhtamaheedii ayay fasastay oo meeshii ugu liidatay ugu xumayd ayay gaadhay wanabaa waxaa ku adkaaday wanabaa waxaa ku adkaaday bihim mu'miniintii almaqaamu deganaansho fii maka maka ay sii ku sii nagaadaan oy sii deganaadaan baa ku adkaatay maka waa lagu noolaan kari waaye wa akhaduu marka waxay bilaabeen dadkii mu'miniinta ah yufakiruuna inay ku fikiraan fii xiilatin tab xiilada waxaa la waxaa adeegsada ruuxaan awood lahayn sow lama dhaho laa xawla walaa quwata ilaa billaah ilaahay ow tab iyo tabar midna malihi tab iyo tabar baa la yidhaha marka tabartuna waa xoogga xiiladuna waa maaragtay waa tabta waxaad arkaysaa ruux kaa xoog badan oo haddaad ka tab badan tahay adigu aada legdayso fii xiilatin tab oo tunjiihim ka badbaadisa min haadaa kan kada alcadaabi ee maaragtay jirdilka ah cadaabkan jirdilka iyo maskaxdilka alaliimi ee xanuunka badan wa fii haadihi duruufi xilliyadaas xilliyadaas oo arrintu ay halkaa maraysay yaa nasalat waxaa soo degtay suuratu zumur suuratu zumur baa soo degtay tushiiru iyada oo tilmaamaysa ila itikhaadi sabiili lhijrati wadada in la qaxo in la qaato wadadaas inay furan tahay wadadaas ayay tilmaantay tushiiru iyadoo tilmaamaysa ila itikhaadi sabiili lhijrati jidka ama wadada oo in la qaxo ah in la qaato oo wa tuclinu daboolka ka qaadaysa oo caddaynaysa bianna ardallaahi in dhulka ilaahay laysad aysan ahayn bidayiqatin mid cidhiidhi ah dhulka ilaahay mid cidhiidhi ah maaha halkan hadday cidhiidhi noqotay meel kale aad waxaa ka mid a aayadihii soo degay ee laga dheehanayo ama laga dheehan karo in laysu tilmaamayay in la hijroodo liladiina kuwii waxaa u sugnaaday liladiina akhyaartii haddaan qaadano sheekheena shacmuul faaruuq ah ee wuxuu inoo ina baray oo ah mu'miniintana in la yidhaahdo ma akhyaartii mushrikiinta iyo gaaladana in la yidhaahdo ardaashi liladiina kuwii muminiinta ee akhyaarta waxaa u sugnaaday kuwaasoo axsanuu wax wanaajiyey ixsaan sameeyey ee diinta islaamka qaatay ee iyadaoo la dhibayo diintooda ku adkaystay kuwaas waxaa u sugnaaday fii haadihi dunyaa adduunyadantada aan noolahay waxay ku leeyihiin xasana wanaag bay ku leeyihiin wa ardullaahi dhulka ilaahayna waasicatun mid ballaadhan oon la cidhiidhyi karaynin weeye inamaa wax kale maahane yuwafaa waxaa loo oofiyaa assaabiruuna kuwa adkaysta ajruhu ajrahum abaalgudkooda biqayri xisaabin isagoo oon loo xisaabinin marka mar haddaad hijroonayso oo dhulkaa ka tegayso dhib ayaa kaa horeeya dhibna wuxuu u baahan yahay in lagu sabro oo loo adkaysto marka aayaddu labadaaba ay tilmaamaysaa dhulka ilaahay inuu waasac yahay oo hadday halkan maka cidhiidhi ay noqotay haddii la cibaadadii ilaahay laysu diiday haddii la isku dilayo islaamnimadii in meel kale la aado meeshaasi marka meel mar haddaad dhulka ay ka tegayso oodan shaqo haysanin oo aadan waxba qabsan karaynin oo meel aadan aqoon ay tahay oo cimiladeeda aadan aqoon oo dadkeeda aadan aqoon oo waxaad la kulmi aadan aqoon dhib baa kaa horeeya dhibkaana in loo adkaysto u baahan yahay marka qofkii ilaahay darti dhulkiisii uga taga oo u adkaysta wixii soo gaadha dadkaas waxaa weeyaan waxay leeyihiin ajrigooda iyo abaalgudkoodu xisaab ma leh wa kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama qad calima kii ka war helay oo ogaaday anna asxama ninka asxama la yidhaha annajaashi ee najaashi ahaa melikul xabasha xabashada boqorkeeda ahaa melikun boqor inuu yahay caadilun oo caadil ah oo laa yudlamu aan lagu dulmin laguna gardaroonin cindahu isaga agtiisa axadun cidna nin nasiib badan buu ahaa islaamnimana wuu ku dhintay saxaabi buun ahaa nabiga lama kulmin laakiin haddee waqtigii nabiga ayuu islaamay saasuuna ku geeriyooday marka saxaabi ma ahayn oo nabiga ma arkin laakiin waxa weeyaan islaamnimo ayuu ku dhintay nabiga ayaana ku ku tukaday salaat alghaa'ib fa amara wuxuu amray rasuulku sala allahu calayhi wasalam almuslimiina muslimiintii wuxuu amray an yuhaajiruu inay u qaxaan ila alxabashati xabasho inay u qaxaan firaaran bidiinihim diintooda iyaga oo lasoo cararaya oo lasoo fakanaya oo lasoo baxsanaya min alfitani fitanta fitanna waan sheegnay oo fitanta way micno badan tahay laakiin hadda fitan iyo diin markii laga hadlayo waxa weeyaan in lagugu dilo diintaada isagoo lagu leeyahay diintii ka bax wa fii rajab bisha rajab sanata khamsin sanadka shanaad oo min annubuwati nabinimada haajara waxaa qaxay awalu fawjin kooxdii ugu horreysay oo min asaxaabati asxaabta ka mid a ayaa ilalxabashati dhulka xabashada ee geeska afrika ayay usoo qaxeen waxay u badan tahay layidha dadka taariikhda ka shaqeeya ee cilmiga taariikhda ku xeel dheer meeshay kasoo degeen inay ahayd musawac iyo eritrea xaggaas kaana wuxuu ahaa fawjkaas ama kooxdaasi mukawanan mid ka kooban min itnay cashara rajulan labiyo toban nin wa arbaci niswatin iyo afar dumara ra-iisuhum waxaa madax u ahaa intoodaas cuhmaan ibnu cafaan radi allahu tacaala canhu wa macahu waxaa la socotay sawjatuhu xaaskiisii ruqaya binti rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam marka geygeenna geeska afrika waxaa timid maaragtay gabadhii nabiga inantii nabiga ayaa timid sala allahu calayhi wasalam o radia allahu tacaala canha ay ruqayo ahayd waqad qaala wuxuu yidhi annabiyu nabigu wuxuu yidhi fiihimaa ay fi shaanihimaa cuhmaan iyo ruqaya wuxuu arrintooda ka yidhi innahumaa labadoodu awalu beytin raaskii ugu horreeyey weeye raaskaasoo haajara hijrooday fii sabiili illaahi alla darti una hijrooday gaajana ma erin wax kale ma erine diintooda ayay la baxsanayeen bacda ibraahiima nebi ibraahim kadib iyo waluud iyo nabi luud calayhim assalaam kaana wuxuu ahaa raxiilu haa-ulaa'i kuwaa iyaga ahee labayo tobanka ragga ah iyo afarta dumarka ah safarkooda wuxuu ahaa tasallulan mid dhuumasho ah ayuu ah dhuumasho la isqarinayo fii dulmati lleyli habeenka mugdigiisa lagu dhuumanayo xataa maxaa saas loo leeyaha laataftina si aynan ugu baraarugin oysan uga warhelin lahum iyaga qurayshun quraysh saynan u ogaanin ayna ugu baraarugin kharajuu way baxeen ilal baxri xagga badda badda cas weeye mar haddii maka la joogo oo bahda laga hadlay waa badda cas oo xagga jidda wayamamuu waxay wejiga saareen wejiga waxay saareen ay u jihaysteen miinaa-an shacbiya dekad dadweynuhu ay leeyihiin dekadii weyneyd ee quraysh waxooga soo degaysay ee iyagu ay joogeen maahana mid kale oo maaragtay tan ay soomaalidu tidhaahdo dekad dabiici ah dekad dabiici ahay dadku iska adeegsanayeen taas ayay aadeen waqayadad waxay u diyaarisay lahum iyaga al aqdaaru qadarka ilaahay subxaana wa tacaala qadarka wuxuu u diyaariyey safiinatayni laba doomood tijaariyatayni oo ganacsi kuwaasoo abxarataa bihim badda ku safriyey abxarataa bihim badda la jibaaxay ilal xabashati ilaa dhulkaas xabashada la dhihi jiray ee haddana geeska afrika la yidhaah wa fatanat waxaa ka war heshay weeye oo dareentay oo ogaatay wa fatanat waxaa ogaatay oo ka war heshay oo dareentay lahum iyaga arrimahoodii inay nimankaasi safreen qurayshun quraysh fa kharajat quraysh baa soo baxday fii aathaarihim raadkooday soo qaadeen way soo raad qaadeen laakiin hase ahaatee lamaa markii balaqad quraysh ay gaadhay ila shaati'i xeebtii badda markay soo gaadhay kaanuu muslimiintu waxay ahaayeen ama asxaabtii waxay aheen qad intalaquu kuwa tegay oo jaqaafiyey qad intalaquu kuwa jaqaafiyey oo tegay aaminiina xaal ay yihiin kuwa bad kuwa badbaaday oo ilaahay kuwan ka badbaadiyey wa aqaama almuslimuuna muslimiintu waxay ku nagaadeen fil xabashati dhulka xabashada la dhihi jiray ee haddana geeska afrika la yidhaah fii axsani jiwaarin magan tii ugu wanaagsanayd dariskii ugu wanaagsanaa nololtii ugu fiicnayd marka darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wsala allahu waslm calaa sayidina muxamedi wcala alihi wasaxbihi waslem